أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andulus saakiidiin heesakooda ugu door karoon waxaa ka mid ah howlgal lalabaagsi cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya madaxa maamul goboleedka gaalharaaca ee galmudug ayaa ku dhawaaqay inuu isaga haray doorasho ku-sheega maamulkaasi kadib cadaadis xoogan oo uga yimid dhanka murtid garguurta wilaah saamiga ee baayaa ku dhawaaqday xamlo caafimaad oo lagula tacaalayo xanuun ka dilaacay deegaano ka tirsan wilaayadaas makaatiibta dacwada iyo tarbiyada ee tacliinta wilaasaamiga hiiraan ayaa goobo waxbarasho ka hirgeliyay degmada ceel cali ee wilaayadaas wilaasaamiga ee jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta maktabka dacwada wilaasaamiga ee bokool ayaa dowladdiina u soo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada waajid ee wilaayadaas ardayda madarasada ansaaru shareeca ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday xarunta madarasada ee deegaanka diri ee wilaasaamiga ee galgaduud waa subaxnimo sabtiya taariikhna ay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo sideed hijri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan howlgal lala beegsay cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaaday wilaayada banaadir waxay laba qarx la beegsadeen fariisi maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho iyadoona labadaasi qarax dhawaaqooda si aad looga maqlay gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho waxaana wararka la helaya xaqiijinayaan inay jirto khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxyadaas madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ee galmudug ayaa ku dhawaaqay inuu isaga haray doorasho ku-sheega maamulkaasi kadib cadaadis xoogan uu kala kulmay murtad garguurte faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxamed kadib guluf dhan walba oo ay kooxda ridada soomaaliya ku qaaday maamulka isku magacaabay galmudug ayay ugu dambeyn ku guulaysatay inay meesha ka saarto hogaamiyihii maamulkaasi axmed cabdikaariye qoorqor oo ah hogaamiyaha maamulka fadhigiisu yahay magaalada dhuusamareeb ayaa ku dhawaaqay inuu isaga haray tartanka doorashooyin ku-sheegyada ay kooxda ridadu ka abaabuleyso deegaano ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud booskana uu u baneeyey liibaan shuluq oo xasan gurguurta uu la rabo hogaaminta maamulkaasi kadib munaasabad ka dhacday magaalada dhuusamareeb ayuu qoorqoor ku qiray inay ku horgudboonaayeen caqabado waaweyn wuuna ka baaqsaday dagaalka sida uu hadalka u dhigay markii uu isdhiibadan siyaasadeed ku dhawaaqayay waxaa hareer fadhiyey xamse cabdi bare iyo mahad salaad oo maalmahan dhuusamareeb u joogay gorgortan lacageed oo uu qoorqoor isku iibsanayey waxaan go-aansaday broseska hadda socda anigu inaan ka haro oo aan ka tanasulo inta uu soo dhammaado broseskaas xilka ayaan sii haynaynaa si habsare ayaan usii wadaynaa cid kasta oo kusoo baxdana waxaan ku wareejinaynaa galmudug ilowanaado ayaa sheegay in hogaamiyaha maamulka shahadla dirirka galmudug uu aqbalay in la siiyo lacago dhowr milyan oo dollar ah islamarkaana gacan yarayaashii saaxilo laga siiyo kooxda ridada isaguna uu isaga harayo hardanka axmed qoorqoor ayaa qaaday dhabbihii uu horey u qaaday axmed ducaale geele xaab oo sidan oo kale siddeed sano ka hor lacago looga badashay xilalka hogaamiyaha maamulka ashahadla dirirka galmudug xilligii uu farmaajo hogaaminayay kooxda ridada bilihii lasoo dhaafay ayuu xasan gurguurte kumanaan kun oo askari ku daabulayay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud si uu cadaadis u saaro qoorqoorka hadda isdhiibay jasaaka allaahu kheyran walaalka cabdiqani wilaasaamiga baayaa ku dhawaaqday xamlo caafimaad oo lagula tacaalayay xanuun ka dilaacay deegaano ka tirsan wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku hibaadeysanaya walaalkeen bashiir muxidiin awaaman kadib markii ay dhulka soo gaartay dhibicda roobaad dadka iyo dunyadan ay ku dheefsadeen waxaa dhinaca kale deegaana ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay ka dilaacay xanuuno kala duwan kuwaas oo saameyn ku yeeshay tobaneeyo dad ah oo isugu jira qeybaha kala duwan ee bulshada waxa uu waaliga wilaayada islaamigaha ee baay sheekh xamse abujacfar uu ku dhawaaqay xamlo ay iska kaashanayaan iyaga iyo maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo talooyin daawooyin iyo tawjiihaad lagu siinayo dadka uu xanuunkan soo ritay iyo kuwa uu ku soo socdo ee astaamihiisa laga dareemayo mid ka mid a deegaanada leh taariikhda fog ayuuna waaliga sheegay inay ka bilaabi doonaan shaqadooda ugu horeysa si guud marka walaayadu waxay iclaaminaysaa insha allahu tacaala ololo ballaaran oo maxay ahayto la dagaalanka een, jadeecada ah ee dadkii ay soo soo ridatay oo la daaweeyo iyo kuwii aysan soo ridinin oo talooyin iyo towjiihaad la siiyo een, maxay ahayto ay ugu horeyso in dacwo laga guto ee, kadibna towjiihaad caafimaad la siiyo een, ay ugu horeyso maxay ahayto qaabkii loola tacaali lahaa ama looga hortagi lahaa cudurrada intaysan kusoo gaarin ay uga horeyso ayaan insha allahu tacaala walaayada ay ku dhawaaqaysaa ay bilaabi doontaa maalmahan soo socdo haddii ilaahay qadaro subxaanahu wa tacaala xamladaasi waxaa iska kaashanayo walaayada islaamiga ah ee bay iyo maktabka een, caafimaadka ee xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan u diyaarinay rag dhakhaatiir ah oo shaqadaasi ka howlgali doono insha allahu tacaala meelihii culays ka jirana ka howlgali doono hadda shaqada ugu horeysa waxaan rabnaa inaan ka ballowno deegaanka iidaale oo ka tirsan degmada baydhabo waa deegaanka hadda xanuunka intiisa badan lagu sheegay dad badanna uu soo ritay dhamashana ay ka jirto si ay u kala badnaataba deegaanka iidaale oo runtii deegaan aad u qiimo badan ah deegaan istishaad iyo jihaad lagu yaqaano ah deegaan cilmi ah ayaa maxay ahayto xanuunkaasi beryahan laga dareemayey walaayada marka waxay qaadatay in laga jawaab celiyo insha allahu tacaala ugu dambeyntii waxa uu waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay uu fariin u diray bulshada muslimka ee ku dhaqan baay isagoona ugu baaqay inay u hoggaansamaan dhakhaatiirta heeganku ah allaha ka soko sidii ay u caafimaadin lahaayeen ugana badbaadin lahaayeen xanuunadan halista ah een, waxaan rabnaa inaan dirno een, wakhtigan dhow haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu noo suurogeliyo tiim dhakhaatiir ah oo ahlu khibro ah rid khibrad iyo ogoon durugsan u leh ee, cudurkan duumada ama jadeecada ogoon durugsan u leh ayaan rabnaa insha allahu tacaala inaan ka howlgelino deegaankaasi dadka marka waxaan u sheegaynaa in dhakhaatiirta loo hoggaansamo een, wacyigelintoodii la qaato talabixintoodii la qaato daawadana insha allahu tacaala daaway wadaan oo maxay ahayto dadka la siin doono loo qaybin doono ayagaana toos ula falgali doono wixii u baahan in l- la daaweeyo haddii ay tahay durniinka haddii ay tahay daawada kale oo afka laga siinaayo haddii ay tahay een, iyo waxyaabo kaleba ayagaa toos ula falgali doono insha allahu tacaala marka ha laga faa'iidaysto sidaba lagu yaqaano markii ay meel barwaaqo timaado waxa filasho loogu jiro waa dilaacidda xanuunno ay abaartu reebtay taasina waa mid ay la kulantay bulshada ku nool wilaayada islaamiga ah ee baay balse allaha fadligii waxay hegan waa bulshadan maamulkii islaamiga ah oo ballanqaaday inta aad soo maqasheen jazaaka allahu kheyran walaalka waeman makaatiibta dacwada iyo tarbiyada iyo tacliinta wilaaya islaamiga hiiraan ayaa goobo waxbarasho ka hirgeliyey degmada caalcali ee wilaayadahaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen saadaq muumin waa laba munaasabadood oo lagu daahfurayey faraca afaraad macaahidda lagu kala magacaabo qurduba iyo khadiija binti quweylad ayaa ka dhacday degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan munaasabadan lagu furayey faraca afaraad ee macadka khadiija binti quweylad ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ah ee wilaayada hiiraan dhanka kalena macadka qurduba ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa faraciisa afaraad iyo rowdada al abraar faraceeda labaad laga hirgeliyey degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabadan ka soo qayb galay mas-uuliyiin culummo waalidiin nuqubo iyo waxgaradka degmada ceel cali iyagoona soo dhoweeyey macaahidda waxbarasho ee laga furay deegaankooda diyaarna ay u yihiin in ay waxbaraan owlaadooda jahligana ay ka saaraan carruurtooda awalan ilaahay baan ku mahadinaynaa subxaana wa tacaala nicmooyinka alla uu noo galay waxaa ka mid a maanta inaan joogno xaflad lagu furayo macahad khadiija liicdaad addaaciyaad oo lagu diyaarinayo gabdha daaci noqdo ee diinka islaamka dadka ugu yeera waa xaflad diineed waxay ka mid tahay nicamta alle subxaana wa tacaala waa nicmatu diin nasiib baad leedihiin in macadkan khadiijana lii furo oo muxaafada ceel cali muxaafadad badan buu ka furan yahay maantaad nasiib u yeelataan oo ilaahay qadaray hadda ka hor in la furay ahayd oo wakhtigaanba gabdho kasoo takharujaan laakiin allah subxaana wa tacaala maantuu qadaray in marka laga faa'iidaysta macadkan asaga inuusan dhayal idinku dhaafin oo macadku uu nidaam buu leeyahay manhaj buu leeyahay laga faa'iidaysto oo tacliintii barashada aad xoogga saartaan oo ad ku dadaashaan hooyo haddii ay tahay hadday gabar taho waxa weeyaan intuba qofka hadduu dadaalo niyana la yimaado ilaahay subxaana wa tacaala dee waa u fududaynaya niyadaa wax walba ugu horraysa innama alacmaalu binniyaad waa inaad niyooto inaad macadkan ka soo takharujto oo manhajka lagu dhibay lagu dhigay iyo culumta meesha ka baxayso kala duwan inaad xambaarto waa inaad niyooto horta niyada gashato waxaanu joognaa maanta degmada ceel cali waxaan u fadhinaa maxad la furayo lagu magacaabo maxadka khadiijo binta khuwaylid alxamdulilah waanu ku faraxsannahay haddaanu nahay noqobada islaamiga gobolka hiiraan farxad weyn aan aan aan la soo koobi karin ayaanu ku faraxsannahay waxaanu markhaati ku nahay annaga walaayada gobolka hiiraan noqobadeeda haddaan nahay inay maktabu dacwa ay dadaal badan ay wato oo weliba qaybtii loo xilsaaray oo diiniga ahayd inay juhdi dheeraad ay ku bixinayso waxaanu ka nahay markhaati ilaahigiina siiyey nicmo fara badan ay ka mid tahay midaan saakii xafladdeedaan u fadhinno iyo nimcooyin fara badan oo aan la soo koobi karin ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala si gaar ahaan waxaan ugu mahadcelinaynaa maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga hiiraan hadday tahay heer gobol iyo hadday tahay heer muxaafada waxaan leenahay dhammaantiin waa dadaasheen ajirkiinna ilaahay ha badiyo dadaalkiinnana sii labalaabo dadkiinna waad aragtaan adinka unbay idiin sugayaan insha allahu tacaala mas-uuliyad islaamka uu idiin egmaday oo idiin saaran waaye shaqadiinna insha allahu tacaala horey u dhammaysta annagoo odayaasha degmada reecaal cali iyo nawaaxigeed waxaan soo dhowaynaynaa boqolkiiba boqol maxadka alquduba waxbarashadaasoo noola keenay degmada ceel cali waa ku faraxsannahay baadiyaha iyo degmada iyo nawaaxigeeda iyo tuulooyinka hoos yimaada ilmaha ay keensadaan waxbarashadooda cunugaadoo waxbarasho laguu keeno oo af kuu qaato oo markiis wax kuu bartana walaayada islaamka kaama daba joogto markiis wax kuu barto meel alle meeshaad rab adiga rabtaad u dirsanay iyadoon qasab ahayn iyadoon lisahandaan waxaynaynin ninkii cunug waxbarasho u rabow haddaad fursad aad haysataa hoy waxbarashada noo timide cunugaada keenso laba haddaad qabto mid keenso saddex haddaad qabto laba keenso afar haddaad qabto laba keenso waa kuugu filan tahay awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bacdisalaan runtii waa arrin aad iyo aad loogu farxo kana mid ah horumarada kala duwan waayadan degmadeennan ay ku tallaabsatay waa arrin aad iyo aad loogu farxa waana soo dhowaynaynaa insha allahu tacaala macadkaas qurdoba muhiimaddan waxa weeye in waxbarashada la taageero hadday tahay diin iyo maadi sida hadda culammadii kala duwaneed ay sheegeenna kalama maarmaan qofku markuu diinta barto insha allahu tacaala hadduu maadiga kusii darsado waa arrin horumar ah laakiin mar kasta waxaa muhiimadda koowaad ah in la fahmo la barto diinteena islaamka waxaa intaan dheer ayadoo madarasooyin diini ah oo qur'aanka lagu baranaayo oo aad u badan degmadeenna ay leedahay waa nimco ilaah aan ugu mahadinayno sidaa darteed marka waxaan leenahay macadkan iyo macaahidka lamidka waan soo dhowaynaynaa waalidiinta waxaan leeyahay waalid kasta waxaa saaran mas-uuliyad mas-uuliyadda saaranna waxa waaye in ubadkaada aad ka warqabto sidoo kale maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa faracii shanaad ee macadka qurduba ka furay deegaanka ceelwarre ee waxaana xusid mudan in makaatiibta dacwada iyo tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada hiiraan juhdi ballaaran ay gelinayaan sare u qaadista heerka waxbarasho bulshada ku dhaqan wilaayada iyagoona goobo waxbarasho ka hirgeliyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jazaaka allaahu kheyran walaalka saadiq wilaaislaamiga jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta tafaasiisha warkaasi waxaa ku imaadeysanaya walaalkeen cabdiwahaab bukhaari labadan askari ee toobadkeenayaasha ah ayaa ka soo baxay safka maleeshiyaadka maamulka shahaadala dirarka ah ee isku magacaabay jubbaland gaar ahaan maleeshiyaadka ku sugan deegaanka janaac cabdaleh ee duleedka magaalada kismaayo maleeshiyaadkan ayaa isku soo dhiibay maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana loo qabtay towbada kadibna loo lacageeyey hubkii ay maamulka jubbaland kala soo baxsadeen markii towbadda loo qabtay kadib ayay la hadleen idaacadda islaamiga ah ee andalus waxaa la dhahaa cali sani xasan deegaanka janaac cabdaleh ka soo jeedo oo meesha joogi jiray oo ciidanka jubbaland ka tirsanayd ururka labaad marka waxa burburan hadda oo maskaxeeda keentay waxaa waye in iskaga tago oo adduunkii qabsado oo nin bani aadan aan ugu shaqaynin oo iyo dulmi iyo balaaye iyo dhiig muslimo meesha aan ku daadin saas daraaddeed ugu soo baxay markaan soo baxeen haddan wax dhibaato oo lagu sameey ma arkin gacmo furun iyo soo dhaweyn aadi baa lagu soo dhaweeyey askar aadi ahaa oo tababar soo gatay waxaan ka imaaday deegaanka janaac cabdalle waxaan ahay askari ka tirsan ciidanka daraawiishta gaar ahaan urur guutada labaad ururkeeda labaad waxaan uga soo baxay inaan oo qof tashkiilis iyo wax iigu kaysamey ma laha wax maskaxdeedii iyo qalbigayga aan ka helay isheegaad aniga aan go'aansaday dhaqan fiican meesha kama jiro hadda xagga markaan joogno iyo halka hadda jawiga hadda aan joogno jawiga hadda aan joogno baa wanaagsan si fiican baa lanoo soo dhaweey oo dad wanaagsan oo iska fiican oo isheegaad oo dhaqan diin ku dhaqmaayo oo habeenka iska labisan oo dadka iska wada nuurayo isheegada waa wadan horumarka jir baa imaanay oo fiican oo aad u ballaaran insha allah aad baan noo soo dhaweyey tan iyo weerarkii ay ciidamada mujaahidiinta ku xasmiyeen xerada maleeshiyaadka maamulka shahaadala dararka ah ee jubbaland ay ku lahaayeen deegaanka kudhaa bishii shacbaan ee tagtay waxaa xargaha goostay firxadka maleeshiyaadka ee isku soo dhiibaya wilaayada si ay uga laabtaan la dagaalanka islaamka iyo mujaahidiinta jazaaka allahu khayran walaalka bukhaari maktabka dacwadul islaamiga ee bakool ayaa dowladiina usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada waajid ee wilaayadaas walaalkeen cabdiqani maxamed warbixintaasi inoo eegaya gabdhaha muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka geliya oo kamid ah deegaanada hoostaga degmada waajid ayaa ka faa'iidaystay dowro ay ku baranayaan cilmiga sharciga taas oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool dowrada oo socotay muddo shan cisho ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay in ka badan boqol gabdhood kuwaas oo muddada ay socotay duruus kala duwan iyo muxaadaraad ku qaadanayay waa kuwan gabdhaha muslimaadka oo xafladii gabagabada dowrada kusoo bandhigay cilmiga ay barteen mayba kuwarbiyey dowrad dowradaas oo nin socotay muddo shan maalamood eh mayba kufaaidnay duruus kitaabka may haayeen zaadul muslimi sagiir كتاب شان قضب كفاين شام تاسي قضب كو العقيدة لما الفقه سد السيرة النبوية أفر الأذكار والأدعية شان أخلاق المسلم شام تنقضب يكفايني إلهي سبحانه وتعالى يا محمد نغان قار أحام يا محمد نغان معلنكني بياي درسته معلنكاس ميلنا جزاك الله خيرا إلهي علمك بركي لقد استفدنا من هذه الدورة دروسا وعبرا مهمة مع قصر مدتها ومن هذه الدروس مختصر زاد المسلم الصغير على طريقة السؤال والجواب في أساسيات الدين فكان كتابا مفيدا يشهده جميع المستفيدين فكان كتابا يشهده جميع المستفيدين في أنحاء العالم ومنها كذلك توجيهات تربوية نافعة مطابقة لواقعنا الراهن فجزى الله كل من فكر وأسس ونفذ هذا الخير العظيم خير الجزاء أريد أن أسألك أسئلة تتعلق بمختصر زاد المسلم الصغير هل أنت مستعدة؟
نعم اطرح ما لديك ما هي الطهارة؟
رفع الحدث وإزالة النجاسة ما هو الاستنجاء؟
تطهير السبيلين بالماء متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة أين توفي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة شروط الصلاة صلاة شرطها هي والإبوة كان قوة الإسلام وإسلام نموه لان قال صلاة مكانساس تن لماد والعقل وعقلوي لان والن صلاة مكانساس tan sideed waa tamiidu warshar saaro wey unug yar oo sabee salaad mugaansaas tan afaraad waraful xadadi xadadka kor weelowshe wey lan xadad qab salaad mugaansaas tan shanaad وإزالة النجاسة نجاسة اسكوزوليو شوي نحن معشر بنات هذه المدينة نود أن نقدم الشكر والتقدير لحركة شباب المجاهدين عموما وبالأخص مكتب الدعوة إلى الله محافظة وولاية وحركة الذي قام بواجباته ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ونقول له جزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا على جهودك المتواتره intaasi kadib waxaa goobta kelimadan ka jeediyey sheekh isxaaq bakool oo ka mid ah culimada wilaayada islaamiga ah ee bakool runtii nicmadan unata haysanaan hore maan haysada jaran wal ilaahay hatan waafajiya ilaahay nin sakhiriyo ilaahay nin manaysadiyo maba gabdhahan maarna mu'minaadka ah khayrkii hobadhi ka haayaan hore miin jari jaran hatal argi nicmo ilaahay na siiyo in ilaahay linka shukriyo waana runtii nicmadan mayli ka helay bifadli illaahi tacaala wabiraxmatii kubacda mayli ka helahay jihaadkan may kumid ata thimaarul jihaad jihaadka maraajey iyo kumid ata oo aan gurudahaynan loo jihaadan jarafana nimooyinkan ma jarafana mal helafan akhyaare waktuuna maha baarbaana heroogi jirnay bilaama dugsulin geliyaan mamnuucata kuwratale dugsuli geliyaayo antan ma insaab maraaday bifadli illaahi tacaala kubacda jihaadka alle kale akhyare gabagabadii xafladda waxaa ka hadlay mid ka mid ah waxgaradka deegaanka isagoo bacdalaahi u mahadceliyey maktabka dacwada wilaayada bokool oo dowladan soo qabanqaabiyey haddii aana ka hadalow afka odayaalka deegaanka reergeliye ee arrintan eed iyadan ka ganacsanaa waan eeda meba raallankeena ilaahay mebartaana subxaana wa tacaala dadkii akhriyeeno armahani bandhikeen i dadkii habareen i dadkii hagaaban gaabiyeen ilaahay miisaan hasanaadkan kakaba may kale do-aanoo muduna sadasiimi khudbadaka dheegaseen lankii khayrsiin suubii may lerhay nabi calayhi salaatu wasalaam lerhay man sanaca ilaykum macruufan fakaafiyuhu tillahayo haddii sin helakor walinka beegtoo masan helaana fadacuu lahu isinba dheegaseen jazaakum allaahu khayran hasan lena may odsadaan eh, haddii aday reer deegaanka dowaalka- eh, waalidiinkii ama odayaashii un ana inay inbadan dowladan ama lahniinka nago gabdhahan ninbura arajiyo wali tabar ee lahasii nagnaga deegaanka geliya waxa uu ka mid yahay deegaanada sida weyn u soo koraya marka laga hadlayo dhanka tacliinta waxaana ka furan macaahid waaweyn maraakiis lagu daraaseeyo cilmiga sharciga oo uu ugu horeeyo xifdiga qur-aanka kariimka jazaaka allahu khayran walaalka cabdiqani ardayda madrasada ansaaru shareeca ayaa sameeyey bandhig cilmiyeedkii dib munaasabad ka dhacday xarunta madrasada deegaanka diri ee wilasaamiga ee gelgaduud walaalkeen marwaan maxamed ee warbixintaasi inoo haya في صحبة القرآن خير نحيا qur-aanka kariimka waa iftiinka quluubta waa hanuunka ummadda waana dhaxalka ugu qaalisan ee waalidka ugu tegi karo ubadkiisa meel kasta oo lagu barto kitaabka alle waxaa ka unkuma rajo cusuba waxaana ka hana qaada jiil lagu barbaariyey iimaan cilmi iyo akhlaaq suuban والله جعل لكم من بيوتكم وجعل لكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين
codka qur-aanka ee dhagahanagu maqlayaan wuxuu ka soo baxayaa madrasada ansaaru shareeca ee deegaanka dirri ee hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda oo muddo ka badan toban sano u taagneyd fidinta cilmiga shareecada iyo tarbiyeenta ubadka muslimiinta madrasooyinka lagu barto qur-aanka kariimka iyo culuumta shareecada waxay lafdhabar u yihiin dhismaha jiil aqoon akhlaaq iyo tarbiyad suuban ku barbaara madrasada ansaaru shareeca ee deegaanka dirri ayaa ka mid ah xarumaha diimeed ee muddada dheer u taagnaa gudashada kaalintaas iyadoo sannado badan soo saaraysay arday ku hubaysan xifdinta qur-aanka kariimka culuumtiisa iyo mutuunta diiniga ah madrasadan maanta waxaa wax ku barta boqol iyo sagaashan arday laakiin sheekadu halkaas kama aysan bilaaban waxay ka bilaabatay toban carruur ah oo keliya toban arday oo saldhig u noqday riyo weyn riyo ku dhisnayd sabar dadaal iyo tawakul alleh muddo sannado ah oo dadaal joogto ah kadib maanta madrasadu waxay gaartay heer ay ka aflaxaan afar dufcadood kuwaas oo tiradoodu gaarayso lixdan arday halka boqolaal kale ay weli ka aflaxayaan fasalladeeda فرقق مستافلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمس والحمد أعوذ اهدنا الله ثم اللام لله لنا وليتلطف على الله ولا والميم من مخماصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي فحرص على الشدات والجهر الذي فيها وفي الجميع كحب الصبر ربوة اجتثات وحج الفجر gudaha fasallada madrasada waqhtigu si kala duwan ayuu u socdaa si guud waxay ku mashquulsan yihiin xifdinta qur-aanka kariimka mar kale waxay ku celcelinayaan mutuunta shareecada marna waxay sidoo kale la fugurayaan culuumta diinta iyagoo isweydiinaya su'aalo iyo jawaabo muujinaya dadaalka ay geliyeen barashada cilmiga كما أركان الإيمان وما هي أركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ما هي شروط الصلاة؟
شروط الصلاة هي الإسلام والعقل والتمييز وف- وأفرز وإزالة الن- وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة
اذكر سبعا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين خديجة بنت خوليد رضي الله عنها عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها سودة بنت زمعة رضي الله عنها حفصة بنت عمر رضي الله عنها سلام بنت خزيمة رضي الله عنها سلام بنت جعش رضي الله عنها أم سلامة بنت بنت أبي أمية رضي الله عنها jawigan aqoonta iyo tarbiyada leh ma ahan mid iskiisku yimida waxaa gadaashiisa taagan macallimiin naftooda u horay korinta jiil bari bulshada anfici doona garanaya qur'aankiisa fahmaya diintiisa akhlaaqdiisu ka tarjumaysa cilmiga uu bartay waxay juhdi iyo wakhti ballaaran ku bixiyaan sidii ay u soo saari lahaayeen arday aqoon leh islamarkaana bulshada iyo ummadda islaamka u noqon kara tiir ay ku faanaan madarasadan ansaaru shareeca deegaankeedu waa deri waxaa la asaasay madarasadan oo la bilaabay markaasi labadii kun toban iyo saddexdii ayaa la asaasay arday lagu bilaabay tirahaan waxay ahayd markaasi markii la fiiriyo toban arday baa lagu bilaabay hadda marka madarasada waxay samaysay horumar ayay samaysay oo hadda ardayda joogaa oo dhigataa waxay la egyihiin tirahaan waxay gaarayaan boqol iyo sagaashan arday ay gaarayaan marka xagga tirada loo fiiriyo yacni ardada ka qalin jebisa markaas waa afar fasal qaybta koowaad oo qalin jebisay tirahaan waa shan iyo toban arday waay qaybta labaad asigana waa saddex iyo toban arday ayaa ka markaasi ka baxeen qaybta saddexaad markaasi waa shan iyo toban arday qaybta afaraad ugu dambayso waa toban iyo toddoba arday madarasaduna heerarkaasi soo martay intii ay booqashadu socotay ardaydu waxay soo bandhigeen qayb ka mid ah aqoonta ay barteen waxay akhriyeen qur'aanka kariimka waxay soo jeediyeen abyaad ka mid ah mutuunta shareecada waxay isweydaarsadeen su'aalo iyo jawaabo waxayna cod midaysan ku akhriyeen adkaar iyo ducooyin dhammaan waxay ahaayeen muuqaal cod ahaan u gudbinaya dadaalka maalinlaha ah ee ka socda gudaha madrasadan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد كلمتنا اليوم تتعلق على آداب المجلس لا تجالس إلا الصالحين وأهل الخير حي أهل المجلس عند دخولك عليهم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجلس بهدوء وسكينة ولا تكلم بصوت عال لا تخضع كلاما من أحد بل استمع له بإنصات واهتمام عند ختام المجلس قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبي حانا والذين كفروا جاءوا معظم بعدهم قدشود يقولون وحلنا ربنا ربنا واغفرنا وداف لنا عنك ولإخواننا والالين الذين كواسا سبقونا لصوم رب الإيمان إيمانك ولا تجعل حجير في قلوبنا قبياك نحذي قلا عرو الذين كفروا صنعك تأمل نرمي ربنا ربنا إنك هذا رؤوف مت ربنا يا ترحم النحرس ما هي الكتب المنزلة وعلى من أنزلت التوراة على موسى عليه السلام الإنجيل على عيسى عليه السلام الزبور على داود عليه السلام الفرقان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هو عزم يا رسل نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم اذكر بعضا من أخلاق المسلم من أخلاق المسلم الرحمة الصدق وعدم الكذب حب العلم العفو والصفع إكرام الضيف احترام الجار الأمانة وعدم الخيانة الصبر والظهارة والنظافة الابتسامة إمادة الأذى عن الطريق بر الوالدين الحياة مساعدة المحتاج التعاون
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
qof kasta oo dheg dalaq u siiya codadka ka yeeraya madrasada ansaaru shareeca wuxuu si fudud u dareemayaa in aan halkan lagu dhisayn oo keliya arday xifdiya qur'aanka waxaa la dhisayaa dad alla yaqaan waxaa la barbaarinayaa dad bulshada anfaca waxaa la diyaarinayaa jiil fahmaya in qur-aanku yahay jidka badbaadada adduunya iyo aakhiro waxaa laga yaabaa in safarku uu ku bilowday toban carruur ah oo keliya laakiin maanta dadaalkaas yar wuxuu isu beddelay geed midho dhalay boqolaal arday ayaa ka hoos baxaya harkiisa boqolaal qoys ayaa ku faraxsan ubadkooda bulshaduna waxay rajaynaysaa in jiilka maanta ka baxaya madrasadan uu noqdo jiil iftiimiya mustaqbalka ummadda qur-aanka kariimka wuxuu ahaa udubdhiska madrasadan waana rajada lagu sii wadi doono waana midda ugu weyn ay ku taamayaan maamulka macallimiinta iyo waalidiinta ku midaysan hal himilo kaasoo ah in bulshada loo soo saaro jiil min alqur'aan jiil ku barbaara qur'aanka kariimka kuna dhaqma cilmigiisa jasaaka allaahu khayran walaalka marwan guud ahaan walaalahayga muslimiinta warkays waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alcandulus saaka waaniga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli waanagu mahad celinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayga muslimiinta ood kumasantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajarsii dhegeysiga idaacadda islaamiga alcandulus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wajihaadukum mubaarak